gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka banaadir cabdicasiis cusmaan maxamed oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in maamulka gobolka uu wado qorshe lagu horumarinayo degmada daarusalaam si ay ula mid noqoto degmooyinka kale ee gobolka banaadir qorashaha horumarinta degmada daarusalaam ayaa waxaa ka mid tahay naqshadaynta cusub oo loo dhisayo degmada dhismaha wadooyinka iyo cagaarinta degmadaasi gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka banaadir cabdicasiis cusmaan maxamed ayaa ka warbixiyey arrintaasi iyo qaabka ay u dhici doonto muhiimadda ay tahay in laga helo wax walba oo soshal serviceska ah deegaankan daarsalaan dadka degan way dadaaleen maamulka gobolka banaadirna wuxuu gartay inuu soo jeedin u sameeyo wasaaradda arrimaha gudaha den wasaaradda arrimaha gudaha madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku soo saaro fidintii rasmigaa inay degmo ay noqon karto waan ku faraxsannahay in gobolka banaadir in saas uu fido master balanka degmadan daarsalaan waxaa loo diyaariyey si moodal casri ah waxaa laga soo minguuriyey caalamka sida ay u dhisan tahay sida hadda aad u jeedid waxaa waaye hawo furan iyo maxaa layidhaahdaa iyo qorshe saxan khariidab saxan ayaa loo jeediyey hadda run ahaantii waxaa arkaya magaalada muqdisho in dad noocan camal meel isku yimaada aysan badanaa ciriiri ay ku tahay laakiin degmada daarsanan in loo diyaariyey waxaan rajayn doonaa degmooyin kale caasimadda ku nool sida xamarjab iyo xamarweyn iyo shangaani inaan iyadana noocan aan u samayn doono khariid saxan aan u samayn doono waxaan leenahay waaxid maxaa la yidhahda arbal balaan injineero fara badan ay joogaan meeshaas waxaa ka jira ciriiri badan maadaama caasimadda meelihii ugu horreeyey ay ka mid tahay maxaa la yidhahda magaalada muqdisho waxaan rajayn doonnaa degmada daarsalaan waddooyinkeeda iyo maxaa la yidhahda gariinkeeda cagaaran loo sameeyey waddooyinka cisbitaallada iskuullada iyo maxaa la yidhahdaa hawadan furan oo meeshaan aan iskugu imaannay inaan mustaqbalka dhow aan u diyaarin doonno magaalada muqdisho dhammaanteed biidnillahi ilkariim degmooyada daarussalaam ayaa ka mid ah degmooyinka ugu dambeeyey ee la ansixiyey inay noqoto degmanimo sidoo kaleete waxaana sanadii ugu dambeeyey ay ka mid noqonaysa degmooyinka sida zaa'idka u korayey horumarada balhaarina sameynayey